السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضل الله فلا هادي له ومن يضلل من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد موضوع runtii ay tahay inaynu wax ka nidhaahno ama horena sheekii hore iga horeeya wuxuu ga yidhi waa mawduuc ballaaran laga yaabo wakti dheer inuu u baahdo balse inta aynu maanta ka gaadhno ayuunbaanu wax ka odhan doonaa insha allah waxaynu markaa ka jawaabi doonaa su-aalo dhowr ah oo ah qaswul fikrigu muxuu yahay ama duulimaadkan maskaxda la sheegay muxuu yahay takhdiidka noocana yaa fuliya ka dambeeya runtii ay tahay in la ogaado goormuu isagu cana soo biray sababaha keenaa maxay yihiin in qaswul fikriga noocana gaalada ay sameeyaan maxaa sababaya wasaailka mawadinka ay jeclaan duaadkan maskaxdasneeyaan waaye ugu danaynti muxuu sidee oga baxay aan horeysiin leen fikri marka la idhaal ereygaasi waxa uu ka kooban yahay duulimaad iyo garaadkii iyo garashadii taasi waxay u baahan tahay runtii tacriif inuu garto qofka muslimka ah culimada mufakiriinta waxa ay runtii ku fasirayaan ama ay ku macnaynayaan ereygaa kolka ay wax ka sheegayaan waxay idhahdeen alwasaa'il hayr lcaskariya alati itakadaha algazwu saliibi liizaalati madaahir alxayaati alislaamiya wa sarfi lmuslimiina can altamasuki mima yatacalaqu bilcaqiida wama yatasilu biha min afkaari waakhlaaqi wasuluuq waa weerarka kusoo sahaysan dadka muslimiinta xagga gaalada ka yimaada ee aan ahayn ka ciidanka ah ka ciidankaa duulimaadka waa la yaqaana kaa ma aha kaasoo dadka muslimiinta ah ka duwaya inay islaamkoodii qabsadaan caqiida ahaan iyo cibaad ahaan iyo dhaqan ahaanba qayb kamid ihi waxay ku tacriifiyaan runtii suluukun hayru mundabit bidawaabit arabbaniya ومخالفة أمر الله والوقوع فيما حرم الله ودقن أنا حيك إسلام أما دقن وجهيسن كدويد ذلك إسلام في إسلام كلا قدوه هي يضع وحو إلهي فرد الخلافة وحو إلهي دينينا لابو العوام تعريف كيس مركة وكان نقضة رنتي bal intaynaan gaarin waxyaabaha ujeedada iyo ahdaafta ay ka leeyihiin dadka gaalada waxaa mudan inaynu ogaano ama muqadim ahaan iyo hordhac aynu ka dhigayna dadka muslimiinta ahi inay yihiin ummatun min duni lumam ummad ka duwan ummadaha kale o dhan ummadaha caalamka oo dhan waxbaynu kaga duwana dabcan marka la idhaahdo umma islaamiya wixii kale soo harayna dan bay marayaan waa ummado kale oo aan islaam hayn oo gaalo ah umma islaamiya marka la leeyahayna waa qolo qura kuwii hore iyo kuwa dambe wadamadooda kala duwan iyo jinsiyadahoodaba iyagoo isku qolo qura ummadaas waxay u soconayaan sidii ilaahay u abuuray ee uu doonaya caalamkan inay ku joogaan ayay u soconayaan idan ummadaha kale way ku khilaafsan yihin min xayu lmansha wamin xayu lmustawa wa min xayu lhadaf waxay u abuuran yihiin iyo mustawaha iyo darajada ay taagan yihiin iyo hadafka iyo ujeedada ay u socdaan inta oo dhanba way kaga duwan yihiin umadaha kale bal aynu taa usoo qaadno adilo kitaabka ilaahay aynu kasoo qaadano alla waxa uu tilmaamay ummadani inay xagga mundalaqa ama meesha ay ka duulayaan ay ka duwan yihiin umadaha kale markaasaa ilaha waxa ihi qul inanii hadaanii rabbi ilaa siraatin mustaqiim diinan qiyama milata ibrahima xaniifa wamaa kana min almushrikiin nabiga fariin baa ilahay ugeibay iyo qof walaa muslimaba waxaa laleeyahay waxaad tidhaahdaa anu waxaan ku toosnahay jidkaasaan ku toosna jidkaasaa ilahay ugu hanuuniy waa diintii toosnayd ee nebi ibraahim isagoo xaqa ku toosan mushrikiintana kama mid ahayn idan qofka muslimka ah halka uu ka duulaya waa taa mar walba waxa uu abuuran yahay hanuunka ilahay inuu ku egaado mar kale qul inii nuhiitu an acbud aladiina tadcuuna min duni illah qul laa attabicu ahwaaakum qad dalalt idan wamaa ana min almuhtadiin sidaa ku dhagaa laleeyay nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa aniga waxaa la ii diiday inaan caabudo cid aan ilaahay ahayn ma raacayo rabitaankiina ama maskaxad kusoo duuleen ama dadka muslimiinta ah iyo wadamadooda aan kusoo duuleen cidi kusoo duusha anaguma raacayo hadii aan idin raacana ma hanuunsanin ilahay waxa uu suuratu zumar iyada oo eraygii qul ahaa inuu ku jiro nabiga waxaa la yidhi qul ilaaha acbud mukhlisan lahu diini facbuduu maa shitu min duni waa dhinaca cibaadaday ka waramaysaa waxaa laleeyahay nebi maxameda waxaad usheegtaa ku tidahda anigu ilahay keligii baan caabudaya idinku wixii aa caabudaysaan ee aan allahayn caabuda halkaa ka muqasalkaha uu karaya ay ka duwan tahay dadka kale waxa iyaduna sidoo kale ah oo ummadan islaamku ummadaha kale ay kaga duwan tahay min xaytu lmustawa mustawa runtii ay taaganta sababa hadii aada iskala weydo waxaa tahay waa musiibo weyn xaqiiqadaada haddaad fahmi weydo ama aada is-akriin kari weydo dhibaatadeeda ilaada ilahay baa isagoo ka waramaya ummadda ilahay naga dhigay alxamdulilah ayaa waxa uu xusay inay iskartaan markaasaa ilahay ui kuntum khayra ummati ukrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkari watu'minuuna billah ummad ilahay waxaa noqoteen ummadaha tii ugu khayr badnayd tii ugu khayr badnayd ayaa tii sifooyinkaa iyo tilmaamaha iyo tilmaamaha wanaaggaa isu sheegaysaan iyo xumaantaa isu diidaysaan iyo ilahay rumayseen idan khayr lumma hadii lagu tilmaamay adigaa dadkaba u horeeya adigaa waxaad sidaa dawadii rasmi ahayd baad sidaa dadka kalena waa marda way bukaan dadka kale adiguna dabiibkii iyo dhakhtarkii baat ka muslim hadii ate qofkii muslimka ahaa dawadii baad xambaarsanta maabalo ama waxaad u malaysaa ama aad qiyaasaada qofkii dhakhtarka ahaa ee laga sugayay isagu in wax saweeye ka bukay oo martida u ahaa hadduu isaga laftiisii hoos fadhiisto kii mariibka ahaa ee bukay waa la yaab aada doodhi badanta oo sidaynaan dawadii usita waxaa been haynaa kitaabki ilaahay ilahay kitaabkiisa iyo nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sidii ugu soo degay abaynu haynaa oo aan waxba iska bedelin ummadani ummadaha kale nabiguna caleyhi salaatu wasalaam taa hore waxa uu raacinaya xadiid naxnu alaakhiruuna asaabiquuna yawma alqiyaama laysa anahum uutuu lkitaaba min qablina aw kama qaala caleyhi salaatu wasalaam ummadani buli ummadaha way ugu dambaysa laakiin qiyaamaha iyadaa u sharaf badan iyadaa ummadaha oo dhan kasoo horeynaysa kasoo horbaxaysa jannada ka horgelaysa gaaraad kale rasuulkoodu iyo ka martida loo yahay maalinka waa mid aad iyo aada u qaaliya ummadani tukhaalifu lumam min xayu lhadaf waxa ay xaqiijinaysaa uu ka duwan yahay ummadaha kale waxay xaqiijinayaan haday xaqiijinayaan gaaladu inay xoog bataan ama ay cilmi iyo caqli iyo cududba cid ku adoonsadaan dadka muslimiinta ilaahay wuxuu usoo saaray oo rususha ugu soo diray oo kutubta ugu soo dejiyay inay xaqiijiyaan cadaaladda maanta caalamku cadaalad buu laayahay waxaa meel waliba isugu dhalaashay caalamku wada cabsanaya waa cadaalad la-aan iyo dulmi marka dadka muslimiinta ahay waxay xaqiijinayaan cadaaladda ilahay baa waxa uhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaءa calى الnaas wayakuna الrasuul عalaykum shahida waxaan idinka dhignay ummad dhexdhexaada culimada markay macnaynayaan ummatan wasata ummad cuduula oo caadiliina baa tihi ummad caadiliina ayaa tihi qofka muslimkaah waa caadil qofka gaalkaana waa jaayis aan cadaalad mahayo weligii ha sheego inuu kun maxkamadaba meelo kala duwan ka samaysan ay fureen cadaaladaas lagu baadi doonaya dacwada iyo diinta la faafinayo cadaaladaasaa lagu baadi doonaya xataa jihaadka oo de dadkii daalimiinta in la joojiyay idan saddexdaa arimood markaynu ka duulno waxay keenaysaa ummadeenani inay noqoto ummatun mutamayisa min duni naas waa ummad le aragtideeda waa ummad le mawqifkeeda iyo meesha ay istaagayso aragti islaami ku salaysan iyo mawqif islaamiya dadka muslimiinta leeya laakiin waa nasiib daro in marka wax yimaadaanba kun faraara yeelanayaan maanta haddii layna idhaahdo ciraaq baa la weerarayaa ka warrama maxaa dadka afkaartooda noqonaya wallahi sidaan weerar daray ninka hala darbiyo maraykanku ha ka arsado dadka ha ka jojiyo leanna kuwait buu weeraray kuwait cuno kacasna in la cuni doono adigana halkan in lagu iman doono waxaad jasito idan maaha mawqifka inay isku khilaafno laakiin waa in la idhahdaa aragtida noocana islaamku muxuu arrin muxuu arrinka ka yimi mawqifkeenu se muxuu noqonaya mid midaysa waa noqon nadariyadooda ama mawqifkooda aan idhaahne waxa uu ku salaysayahay islaamka laa sharqiyatin walaa garbiya yakaadu zaytuha yudi saa ilahayba suuratu nuur ku tilmaamay waa mawqif ku salaysan diin iyo mawqifkii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa oo aan shuuciyada iyo barigana u leexanayn galbeedkana aan ahayn waa kaa ilaahay uu faray nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii uhi qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiratin ana waman ittabacni wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin qul haadihi sabiil adcuu ila allah taasi waa jidkayga waa jid cadba muranba kuma jirada ummadan inta aynu ifkan ku noolnahay wadadaynu marayna iyo waxaynu xaqiijinaynaa waa wax cadba haadihi sabiili baa lay calaa basira waxaan kaga sugnay war cad ciddaba marti uma ihi arunta idan waxaynu leenahay dadka muslimiintahay waa dad mawqifkooda iyo diintooda iyo aragtidooda intaba mustaqilkoon mutamayisa oon cidna marti u ahayn oon mudnayn in maskaxda lagaga duuloo la qabsado iyo in si kale loo adoonsado toona rasul fikrigaa laga waramayo marka aynu sii egno waxaynu odhan karnaa waa dadka oo loo bahalageliyo diinta ilaahay diintii rasmigaa ilaahay dadka u doono loo bahalageliyo iyo diin la-aantoo dadka loo bumbuuniyo markaynu soo ururino cibaaro noocaas aynu ka cabiri karnaa islaambaa waqooyiga ariga la joogtay iyagii odaygeedii ariga ku dhaqanayay mahmaayo inaan ka fogeyn bal kuwen iyo alfaashi buur baa jirta markaa bahal ma leh xooluhuna ay ku tanasan lahayn haddii ay heli lahaayeen oo dee bahalkaasi ka bixin odaygeedii bay ayay isku dayaysaa inay qanacso waxay tiri buurtaa inuu buurna ilahay baa jireen waayahay bula markii ay ku dhawaadeen buurtii guuray ayay tiri waan ku aaminsanahay laakiin buurtaa bahal baa lagu sheegaya macnaha waa loo bahalagelinaya marka lagu leeyahy tusaalahaas ismaamaadu ayay san ku hayn dadkeena waxay ku socdaan ilaahay waanu ku aaminsanahay laakiin diintaada waxbaa lagu sheegaya xaqiiqada waa naca odaygu wuxuu leeyahay kitaaba la beentaylo mar kale waxa uu leeyahay kii qarbiga wax kusoo dartay fikradooda ay saamaysay adimuqraadiya dimuqraadiyadda caalamka iyo caalamka casriga ah ayuu isaguna leeyahy erayo la celcelinayo fara badan afkiina islaamka laga sheegana dadkii waa muslimiin way aftirsanayaan boqolkiiba boqol kada o kada idan markaa waa ku aaminsanah waxbaana la sheegaya diintii ilaahay oo dadkii loo bahalageliyo iyo diin la-aantoo dadka loo bumbuuriyo wey markaynu soo ururino oo burush loo mariyo waxaynu odhan karnaa diin la-aanta ah duulimaadka masaxeed uu soo saarayo ama nataa'ijka ka dhalanaya ah waa laba arrimood oo qur-aanku aada uga digay aada buu uga digay waynu soo qaadan doonaa asaaliida ay maraan gaaladu markay samaynayaan tan iyo amsaashiiyo tusaalayaashii qadbulfikriga iyo erayadoodii waxbayna kasoo qaadan laakin cumuumiyaadkeenu marka hore si guud baynu uga waranayna laba arrimooda aada u khatar badan oo qur-aanku aada uga digay ayaa lagu abaabulayaa dadka marka duulimaadkan maskaxeed la samaynayo midda horeysa waxa wey aljaahiliya midda labaadna waxa wey itibaacu lhawa wanafsi alamaarati bisuu in dadku ay raacaan nidaamka jaahiliga jaahiliyada marka la leeyahy waa musalax qur-aaniya qur-aankaa erey bixinta caynkaasa ugu horeeya waayo ereygan waktigii hore qur-aanka ka hor waxa uu ahaa jiray jahli jahaala jahuul siyaabo noocaasa buu yaalay laakiin isagoo mustalaxa u yaala qur-aankaa ugu horeeyay waa wixii aan ahayn diinta islaamka oo dadku ay raacaan dhaqanka ay raacaan baa jaahili la kii carbeed buu noqon karaa wuxuu noqon karaa ku qarbiga lagu wado wuxuu noqon karaa ku maanta la wado oo duulimaadka marka la sameeyo dadka lagu abaabulayo bal aynu eegno jaahiliyada khatarta badan ee nataij waa waxyaabaha qasbi fikra ka dhalanaya qur-aanku siduu uga digay ilahay baa yihi afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqawmi yuqinuun waa suurat lmaa'ida jaahiliyada xukunkeedii bay baadi doonayaan oo yaa ilahay ka xukun wanaagsan qofkii imaanla wax yaqiinaya aaminaya yaa ilahay xag ka xukun wanaagsan la ilahay cidina kama xukun wanaagsan waa su-aal aada iyo aada u khatar badan oo dadka caqligooda ilahay ku baraarujinayo jaahiliyadaasoo runtii shucuurkeeda iyo dareenkeeda khaaskaa iska leh oo qofku marka uu nidaam islaam ku soconayo xuduud buu leeya waxna way xidhaan laakiin dhaqanka noocan jaahiligaa markuu qofku ku soconayo ficil habartaa uu ku geeyaabuu ku salaysay xaqiiqada jirta wey macnaa xad ma laha id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxabiya xabiyat aljaahiliya faanzala allahu sakiinatahu calaa rasulih wacala lmu'miniin walzamahum kalimata ataqwa wa kanuu axaqa biha waahlaha waxa ilahay uu ka waramayaa ama aayaadkaas sida ay kusoo degeen sulxigii iyo heshiiskii xudaybiye la odhan jiray oo dadka muslimiinta ah yimaadaha ilaahay qalbigooda u dhigay way degan yihiin hadaf xaqabay ku soconayaan ilahay kacbadiisii bay kusoo cumraysanayaan kuwan kalena id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim xamiya xamiyat aljaahiliya kuwana waxa soo laabqaadaya dacartii jaahiliyadu ay lahayd ayaa soo soo laabqaadaya haddaanu quraysh nahy haddaanu reer hebel nahy haddaanu deegaanka halkan nahay siduu maxamed nooga xoog batay waa taa ay in badan la cadaadiyeen jaahiliyada noocaasa runtii qur-aanku uu ka digay tilmaamayna warwarka ay leedahay iyo qalabkeeda ummaddu markay jaahiliyadaa ku socoto nimankani maanta ay ku wadaan dadka waxay leedahay warwarkeeda faraha badan deganaansho la-aanteeday leedahay intabana imaanla-aantu keenayso wataa'ifatun qad ahamathum anfusuhum yadunuuna billahi kayra alxaqi dana aljaahiliya yaquluuna hal lanaa min alamri min shay dar noocaa u fikiraya ilahay uu ka waramo dareenkoodao dhan wuxuu ku salaysan yahay qad ahamatum anfusuhum naftooda ayaa geli ilahay ma eegayaana ma caabudayaan ifka wax loo abuuray ma yaqaanaan meesha geediga loo lagu yahay loo socda ma ogsoonaan laakiin qad ahamatum anfusuhum hadday dhaqaalo doonayaan hadday xoog doonayaan hadday dawlad doonayaan naftoodunba ayaa geli malahooduna waa mala aan xaqa ahayn ilahay ay ka malaynayaan waa dana aljaahiliya baa ilahay ku tilmaamay amalaha diinla-aanka ku salaysa kaasi waa kii ay ambiyadu ilaahay ka magan galeen jaahiliyada noocana ee maanta dadka loo wadaa nebi muuse ilahay qur-aanka uu ka waramay waxaan leeya cafwa nebi yuusuf markaasaa nebi yuusuf waxau yihi wailaa tasrif canii kaydahuna asfu ilayhina waakun min aljaahiliin waakun min aljaahiliin dumarkana igu soo jahaystay ilahay ow haddaanaad iga joojinin dumarkaa xunxunay isoo waajee xumaanta ila doonaya dee haddii aan xaggooda u leexdo ilaa kuwa jaahiliintaa kamid noqon doono ila gabad ajinabiya waxay doonaysa laga yeelay iyo sino iyo xumaan waa maanta rawaasibta jaahiliyada jaahiliyada waxyaabaha dadka ugu baaqaysa wey markii la xorooday dumarkaa loo xorooday ribadaa loo xorooday waxala wixii lahay xaaraantinimeyaa loo xorooday nabi muuse ka magan galay qul acuudu billah qaala acuudu billahi an akuna min aljaahiliin ilahay waxaan kaa magan galay buu leeyahy kuwa jaahiliinta ah inaan kamid noqdo midka labaad nataaijka qasbu fikriga waxyaabaha kasoo baxay kamid ah ama labaad وحوي اتباع الهوى والنفس الأمارة بسوء dadka oo lagu abaabulo waxay doonayaan inay yeelaan inka dimuqraadiyadda lagu ammaanayo ee in badan laga dhawaajinayo kii xisbiya iyo kii madaxa iyo kii isgar xariifinaya uu soo qaadan oo odhanaya dimuqraadiya dimuqraadiyadda doorashada u dhacday dimuqraadiyad baa kan loo sameeyey ee lagu celcelinayo waa afkaar asalkeedu uu yahay dadku in rabitaankooda u dheexacaan iyadoo la eegin yahay muxuu yahay muxuu muxuu yidhi uu dadka doonaya diintu maxay tiri iyadoo la eegin waa xukmun min ashacbi ila shacbi bay ku tacriifiyaan ereygu inkastuu greeg yahay waa doonitaan dadka ka yimi dabeetana iyaga dib loogu xukumayo doonitaankaa diin looda eegayo laakiin baarlamanku wuxuu u badanaya wixii dadka u bato dawladdu waxaase wadaya hadday gaalnimata hadday liwaadkiinta waxay dhawada b b c ka dhegeysanaysa nin soomaaliya oo qabihii b b c waktigii hore bilaabay ah maxaa kugu yaa badnaad weydiin ninkii wariyaha wallahi waxaa igu yaa badnaa warkii b b c da soa xusuusan markii maalin waxaana weligay maqal filay nina la yidhi buu idaacadda ka diidaan oo maxay ah maanta waxaa la fasaxay ogeysiin in raggu isu xalaal yahay raggu inuu isguursado taasaa ayaa la igu yidhi wuri ka siidaa weligay maa filay markii halkaa ii taagan shaqadii inaan ka taga ay noqoto ayaa ninkii gaalka ahaa ila waafaqay wuri inaana waxba sii dayn shaqada laakiin aan iska wado waa muddo hore dhexdameeyadiiba dimuqraadiyaddu waa taa lagu buunbuuninayo la basbaasaynayo laga dhigaya wax aada u wanaagsan oo la cuni karayo midka labaad waa macnaha hawadii un baynu ka warramayn qur-aanka kariimka haddii aad dib u akrido nafteenan iyo rabitaankeeda wuxuu uqaybiyey ama qaybeeda saddex qaybood isdalaxaadka iyo erebixinta ma habboonayn galbeedka laga qaato jahiliyada laga qaato laakiin wuxuu mudan yahay in qur-aanka kariimkaa laga qaato liannahu manhajulxayaa waa manhajkii nolosheena nafsun amaara wa nafsun lawaama wa nafsun mudma'ina saddexdaa qaybood baa qur-aanku u qaybiyey nafteena annafsu lamaara suuradeeda ilaahay ku sheegay soo qur-aanka ma akridaan ya suuradee lagu sheegay annafsu lamaara suuratu yuusuf nabigaasaa cabanayo arrinkiisa inuu ilaahay u bandhigaya ayuu tilmaamaya markaasa waxa uu leeyahy wamaa ubariu nafsi ina nafsa laamaratun bisu jus ajziyaada qur-aanka kamida waa ka bilaw waa meel macruufa naftayda beri yeeli maayo waxay qabto ilaahay uu ku ammaani maayo laakiin waxaan ogahay naftu inay xumaanta dadka farayso iyo wixii xun ay farayso taasaa suuq loo samaynaya marka la wado duulimaadkan maskaxa iyo qofka rabitaankiisa raaca rabitaanka aynu kasoo waranay waxa ka dhalanaya waxa la yidhaahdo hawada hawada qofka rabitaankiisa inuu raacana qur-aanku aada bu uga digay sidaa u jaahiliyadaba uga digay macnaha waa samarada iyo midhaha laga goosanayo waxa la yidhaahdo duulimaadkii maskaxeed ciddii soo qaaday ay ka goosanayaan afarayta man itakada ilaahahu hawaahu waaadalahu allahu calaa cilmi wakhatama calaa samcihi waqalbi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون سورة الجاثية وحول آية المامي ربيتان كي قفك إله نقرية ورب قفك الربيتان كي تمركوا أطيعه محوكون نقرية زي إله إله ياشا إيا أوصانت إيا أسنانت وقرآن كتريي وحتمل إله يسمى الهوى وكاي قوة المامان marka lagu casreeyo dimuqraadiyadda lagu sheegay maadaama qofkii rabitaanka hadduu hadlayo waa wuxuu doonu ku hadli karaa gaalnimo iyo islaam hadduu fikirayo waa xor haddii hadda qabato waa xor intaa wuxuu ka warranayay beridaanu gabar israacnay imika xamfiyadan iyada hawl ay ka wadaano weliba kuwaa boqorada iyo waxdhaleen ingiriis waxaan u sheegay buri in anigu maanta aan soomana oo aana waxba cunin aada bay ila yaabtaa waxay tii anigu saddex midna kama soomi karo saddex arrimood kolka ay qabtaan inaan dhaqaajiya uma jeclaha mid waxa weeyaan bay sida cunada kol haddii aan cuno doono inaan helaaun baan doonaya oo aan cuno iyo midda labaad ah hurdada inaan seexlaaun baan doonaya akabaday madaxda ahayd oo wafdigaay la socotaa shiri iyo hamada haddii aan hamoodana ninkuu doonaya ahaade ka agtaydana ku dhaqaasiyaa baa doonaya ilaxaal midna kala soomi karaya marka waa cajaayib baa lala ninkaagan maanta waa soomana marka ninkaygii hataa ninkaygu ag joogi kay laakiin bal haddaan hamoodo ma joojin karayo waa waa
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن سورة المؤمنون هذه حق الله لها يجا له راعه مرئي يقول بوي فسهابي لهاي يجا كما خاطر فسهاتي وربر يجيبها فسهاتي على ذيك ليس فسهاتي لن لا بطبت أن نفشت إذا عدت تجيت سيد في هذا اتبع لك قبرين فإن لم يستجيبوا ومن فيهن سورة المؤمنون haddii xaqa la odhan lahaa iyaga la raaco ber iyo dhulba way fasahaadi lahay iyagaa ka markhaati furay maanta ber iyo dhulbaynu fasahaaday badii baa fasahaaday oo berigii baa fasahaaday oo islaamkii bay fasahaadiyeen oo gaaladii kale fasahaadiyeen meel nabad qabtaa ma jirto idaacaddaa dhegaysatay iyo tifyadaada itabacala kaa qabanaya meesha waxaa ka dhacay fain lam yastajiibuu laka faclam anamaa yattabicuuna ahwaahum waman adal ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة القصر يا ألا لبويدية يا كطالب فضمت الهوى قفك الرميتان كيس الراعي إن إله أن أتوشنين دين إيجين وحي أتوشنين قيم يا أخلاق صغر هاي كايا كطالب فضم فقية دون المتك دون إيها هذا marka waxa dadka loo buunbuuninaya waa hawada raacitaanka hawada ibraanku aada uga tegay cabdillahi ibni cabaas radia allahu canhu عالم كاوي وحاول لي ما ذكر الله في القرآن هوى إلى ذلك مركز سؤال قرآن وهوى التوقع له ربيتان كاقف عن حد العين وعيب إياهم آيات كانوا صاحين واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ومن دين لها ودينتي صفة سلخ لي وكدح سيسي هذا الدين الآن كل عين والكسائل هاولي ننكا دينتي بود إله وليس ربتان كيسب الراعي تساره سلوى أي أوكل بينهم فمثله كمثل الكلب أي أوكل وي عرف الله العظيم يا نوع عاصلين في الشيطان ورس نذا بن إسرائيل بوت فالحمد أي لا إله إلا الله واتبع هواه وكان أمره فرطا أركي سوحة بينك وليس الراعي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله qof yaa raacin baa ilaahay ku leeyahay hawadaada jidka xaqii allaayad weydaaran markasta oo qur-aanku uu soo qaado hawada u ceebayaabuu cabdillaahi leey sal atasturi baa waxa uu leeyahay hawaaka daa-u fain khaalaftahu fadawaau qofkii haw muslimka ahi rabitaankaagaa naftu ay ku jiidaysaa lama rabisuu waxa wey waa cudurkaaga iska dayntiisuna waa dawadaada buleey cumuuman markaynu soo ururino waxaynu odhan karnaa mar kale dadku fikrigan mawduuca lagu soo qaaday aynu wax ka sheeg sheegayna waxa uu kusoo ururaya haddii la aqbalo nin daad qaaday xundo cuskay maxaad u taqaanaa mahmaad ayaa lagu mahmaa markuu qofku gidaar qariino ee aanu wuxuu doonaya waayo ayaa la ydhaha nin daad qaaday xundo cuskay tusaalaha iskama lihin laakiin qur-aanka ilaahay ka waramay xaqa iyo baabilku inay had iyo jeer iska agdhow yihiin way istugsanayaan labadooda ehelna way tartamayaan marka xaqana tusaale qur-aanku wuxuu ku bixiyay biyaha niida ah ee saafiga ah bahalkan laydhaa baabilkana waxa tusaale ugu soo qaaday qur-aanku xumbada daadka dul socotay kadalika yadrib llahu lxaqa walbail faama zabadu fayadhabu jufaan وأما ما ينفع الناس فيقط في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال سورة الرعد wixii dadka anfacaya waa biyahaasaafiga u soo hari doonaa waa xaqan ana idin kala siiyo wixii baatilihina wuu iska tegi doonaayo waa xumbada ah marka xaqiiqatan waa arrin aada iyo aada u khatar badan waxaynu soo gudbi lahayn markaynu tusaa kasoo gudubno tacriifka ama tilmaanta fasul fikriga iyo nataa'ijka waxyaabaha laga goosta iyo waxaan la buubuunaya wuxuu yahay ما هي الدوافع وحن صربيا حوية حامي لولا اسكفر يعني ودلولا اسكتشو بعد حامي لما وصل وضعنا استراتيجية وشيء يعني هدي الكرة يعني هاي هذا وصل ضمن وصل وضعنا نقال اللي وصل بيه يعني لو فرق لنا يا صمرها ما لسكتاي وحين أوران كرنا saddex arrimood baa daafi ah ama sabab ah duulimaadka noocaan in ay sameeyaan gaaladu saddex arrimood bal doo horeysa aynu soo qaadano